xafladan oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay soddon iyo lix arday oo dhammaystay madrasada cali bin abi daalib ee xerada qaxootiga dhagaxlay ka soo qayb galeen culimmada diinta arday waalidiin iyo bulshada qaybahooda kala duwan ayaa lagu daafuray
يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا kasoo qaybgalayaasha ayaa bogoodii qaabka wax loo baray ubad ka aflaxay
horumarna u ah qur-aanka kariimka iyo bulshada islaamkaba insha allahu tacaalaa waxaanu rajaynaynaa arday badan oo intaa kasii badanna inay ka soo bixi doonaan haddii ilaa yidhaahdo diintii caruurtooda ay halkan ka qalijibisay marka u hore waxaa mahad iskale ilaahay subxaana wa tacaala alimiintii ku soo dadaashay caruurtaas ilaa maanta ay ka qalin jibiyaan iyo kuwa horoo sii qalin jibiyeyba aad iyo aad baan uga faraxsannahay maanta shucuurtaa in wax la soo koobi kara ma aha
annagoo ku faraxsan ilmahanaga maanta qur-aanka dhammeeyey ee qalin jibiyey annagoo ku faraxsan farxad aan la koobi karin oo ilaahayna waafajiyey annagoo ku faraxsan kasakow qur-aanka kariimka ardadan waxyaabahay barteen waxaa ka mid ah سميته بتوفة الأطفال عن شيقنا البديل الكمال كما أنا وعد لنفسي ونسعها عسى يكون لي مرقات جنتي والمستحق ضد كل واجبي فاحفظ لي خمسنا بحكم واجبي وتحمل منه في ناديك جان ويكسوك الجمال إذا رأيت واللام أدناها لمنتهاها النون من طرفه تتجعل الحمد لله ما أنتم فرحسنا أنت سوسنا سودانين hadana maanta inaan shahaado qaadanayna maanta oo ku faraxsanaya alxamdulilah waxaan maanta halkan u taaganahay farxad oo juhdi badan aan ku soo bixiyey qur-aanka alxamdulilah maanta mirdharkiisii waan ka keenay shahaada liiga siiyey alxamdulilah waan faraxsanahay ugu dambayntiina sheekh ibraahim cabdi sheekh xuseen maamulaha madrasada cali bin abidaalib xerada qaxootiga dhagaxley ayaa faahfaahiyay ardada qalinbadashay iyo waxyaabahay barteen waa dafcidii lixaad waxaa u malaynayaa ardaydii qalanjibiday oo madrasadan ka qalanjibiday tuutal ahaan kuwii kuwan ka horreeyey haddii laisku daro boqollabaataniyo sagaalba ahaayeen kuwan maanta qalanjibiyeen waa soddon iyo lix arday oo gabdho iyo wiilid isku jiraan waxaa soo barteen maasha allah qur-aanka kariimka ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kalaamkiis ayaa shahaadadiis qaateen iyo funuunta cilmu tajwiidka iyo funuunta kutubta yaryar sidaad ayaga qaadayaan idinka maqlaysiin insha allahu intaas i kasii badan inay bartaan baan rajaynaynaa weliba galaad kale oo loo diyaariyey inay kitaabo kale ku xifdiyaan ayaa u diyaartan haddii ilaahay yidhaahdo wiigan la hareen doono maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa xerada qaxootiga dhagaxley